iyadoo aan dagaal adag kula jirno kooxaha hargagixisada waxaa aada loogu baahan yahay kow bakhaaro hub oo mobile ah si ay u adeegsadaan ciidankeenna ku sugan meelaha fog labo habab gaadiid oo ammaan ah oo lagu gudbiyo rasaasta saddex nidaamyo digitaal ah oo lagu raadraaco hubka afar iyo taxane isla xisaabtan adag oo u dhexaysa xarunta dhexe iyo waaxyaha foga ciidamada waxaan ugu baaqayaa saaxiibbadeenna caalamka ee maanta halkan shirka nala jooga iyo inta kale ee uu gaarayaba inay nagu garab istaagaan marxaladdan cusub ee maalgelinta iyo kobcinta tani waa xaalad kala guur oo xakamaynaysa iyo dhismaha laguna gaarayo dhismaha ciidan qaran oo lagu kalsoon yahay